الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaa caawa marti halkaa noogu ah sheekh cabdirasaaq yuusuf aadam oo ka mid ah culummada ugu caansan soomaaliya fadhigiisuna yahay muqdisho dhowaanna safar gaaban ku yimi magaalada nairobi oo uu sheekhu ku qabtay muxaadarooyin kala duwan xaafadaha kala duwan ee magaalada nairobi muxaadarooyinkaas oo ay ka mid ahaayeen ta koowaad oo ah alxaqu yajluu wa ahluhu yaclu xaqa iyo ahalkiisu waa kuwa sarreeya ta labaad oo ah alfaasil bayna alxaqi waalbaatil kala saarka ama kala sooca xaqa iyo baadilka ta saddexaad oo ah annasiixa liman araada alxaqiiqa waano iyo naseexo qofka doonaya xaqiiqada dhabkaa ta afraad oo ah xilyatu alasfiyaa wa dariiqu alwliyaa asfiyada iyo owliyada waddadeeda sheekhu markuu dhammeeyey muxaadarooyinkaas waxaa noo suurto gashay inaan su'aalo la yeelanno sheekha ku saabsan muxaadarooyinkaas isdabajoogga ahaa iyo arrimo kale su-aasha u horraysay oo aannu sheekha weydiinnay waxay ahayd sheekh cabdirasaaq maxay ahayd ujeeddooyinka iyo farriinta ay xambaarsanayd muxaadarooyinkaas
bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaah waalsalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah wa bacd muxaadarooyinkan in badan oo halkan fadhisaa siday la socdaan waxay ahaayeen muxaadarooyin aad u fara badan sooma koobi karo muxaadarooyinka mawaadicdii faraha badnayd eeay xambaarsanaayeen guud ahaan waxay ka hadlayeen muxaadarooyinkani in aan gudanno waajibaadka diiniga ah ee na saaran ee ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara dadka mu'miniinta ahu naftiinna iyo ahalkiinnaba naar ka dhowra in aan nafteenna iyo nafta dadkeenna waalaha ah u nasiixayno oo aan ugu nasiixayno in ay qabsadaan dariiqa xaqa ah khaasatan waxay huwanaayeen in khilaafaadka iyo firqooyinka iyo kala qaybsanaanta diiniga ah laga baxo waxaan looga bixi karaa oo keli ah in la garto la barto dariiqa xaqa ah ee ah dariiqii salafu saalixa ee laga dhaxlay rasuulka calayhi asalaatu wasalaam dariiqi imaamyaalka diinta islaamka lana cuskado kutubta ama maraajicda ugu waaweyn diinta islaamka sida tafsiirka kitaabka ugu weyn imaam ulmufasiriin ibnu jariir adabri tafsiirkiisa iyo tafaasiirta kale oo waaweyn sida tafsir tafsiiru qurtubi oo kale tafsiiru baytaawi tafsiir ibnu kathiir kutubta waaweyn ee lagaga hadlo tafaasiirta qur-aanka kariimka kutubta ugu waaweyn axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida saxiixu albukhaari saxiixu muslim iyo arbacu sunanka iyo kutubta ugu waaweyn ee sharaxda sida fatxulbaariga iyo sharaxa saxiixu muslimka imam naawi iyo khataabi abu daawuudka sharxiisa kutubta taarikhda islaamka ee waaweyn ee macruufka kuwa ugu waaweyn sida kitaabka khatiib bakhdad imaamkii weynaa uu qoray taariikhu bakhdad iyo imaamkii weynaa ee ibnu casaakir xaafid dunya kitaabka uu qoray iyo xaafid abu nacaym iyo xilyat lawliyaa oon aada u cuskanay iyo alkamil fi taariikh ibnu athiir uu qoray iyo albidaaya wanihaaya ibnu kathiir dhammaan isku soo duuduub muxaadarooyinkani sida magacaba aad ka arkaysiin qaybta hore waxay ahayd alxaqu yajluu ahlu yacluu xaqu wuu cad yahay dadka ayaa loo baahanya inay diinta qaataan mooye xaqi wuu cad yahay wa ahluhu yacluu ahalkiisuna waa midka iyaga sarreeya oo mar kasta xaqiiqada iyo ku dhisan iyo xaqa ku dhisan tii labaadna waxay ahayd alfaasil bayna alxaqi waalbaatil sidii aad hadda maqlayseen kala soocidda xaqa iyo baatilka oo dee diinto dhanba magacaas ay leedahay alfurqaan ala yidhaha mogta alfurqaan macnaheedu waxa weeyaan tii xaq diintii xaqa iyo baatilka kala saaraysay oo ahlu xaqana caddaynaysay ahlu baatilkana caddaynaysay xaqa loo raaco baatilkana looga fogaado marka waxaan ku kala caddaynay dariiqa xaqa ah iyo dariiqa baatilka ah ayaana ku kala caddaynay sidaas oo kale annasiixa liman araada alxaqiiqa annasiixa liman araada alxaqiiqa dadka xaqiiqa doonka oo xaqiiqada iyo dhabta ah doonaya nasiixo aan usoo gudbinaynay intooda badanna waa muxaadaraad saddex saac iyo afar saac iyo dhacayay oo aad u fara badan ayay ahaayeen xilyat alasfiyaa wa dariiqu alawliyaa tanna waxaan uga hadalay iyadana dadka saafiyada ah ee ilaahay awliyadiisa ah ee karaamada leh waxaan kaga hadalnay kutubta hadda aan ka soo hadalnay imaamyaalkii suufiyadaha ay qoreen iyo doorkii ay lahaayeen imaamyaalka suufiyada ah iyo axaadiidtii ay wariyeen iyo mashaayikhda imaamyaalkii bukhaari iyo muslim abu daawud ahaa oo suufiyada ahaa iyo imaamyaalkii salafka ahaa maadaama ay jiraan firqooyin hadda bidcooyin ah oo afartii madhab oo salafu saalixa ku dhisnayd iyo suufiyadii salafu saalixa ku dhisnayd ka been sheegaya oo ku gaalnimo xukumaya oo dad aan cilmi lahayn iyo dad aan yaqiin lahayn ka faa'iidaysanaya dhanka kalena iyagii oo aan weligood salaf arkin oo aanu annasiixa liman araada alxaqiiqa iyo alfaasil bayna xaq walbaatil iyo alxaqu yajlu wa ahlu yaclu aan ku caddaynay iyaga meesha ay kasoo jeedaan asal ahaan iyo waxa ay aaminsan yihiin ayaanu tan si aada ugu faahfaahinay dariiqa xaqa ah iyagana aanu ku caddaynay kutubtoodii aan ka hadalnay ay lahaayeen sida fatxulmajiidka taariikhu najdi cinwaanulmajdi kashfu shubahaat usul halaaa kutubta lamidka ahayd oo ay lahayd wahaabiyadu oo iyo taariikhdoodii caddaynaysay asal ahaan in salafka ay aada uga fog yihiin dariiqa salafkana ay ku gaalnimo xukumeen iyaga dariiqoodana uu yahay dariiq oo ay sameeyeen dad diinta bannaanka ka ah ay sameeyeen oo mid walba maraajicdeedii cadcad iyo dukumenti cadcad aanu saaray baaraka allah fiikum
su-aasha kale oo aannu sheekha weydiinay waxay ahayd sheekh cabdirasaaq waxaad wax badan ka hadashay buugaag iyo qoraallo badanna ka samaysay aadna muujisay aqoonta dheeraadka ah ee aad u leedahay firqooyinka islaamka gudihiisa ka jira maxay yihiin firqooyinkaas kuwii hore iyo kuwa dambe maxay yihiin sheekh cabdirasaaq
maasha allah waa xaqiiqa arrin aada muhiim u ah waxayna caan aada uga dhex muuqanayaan qoraalada iyo muxaadaraadkii aan muddo badan soo samaynayay horta baxhiga firqooyinku wuxuu igu qaatay muddo labaatan iyo laba sano ah ayuu hadda ii marayaa waxaan weliba waqti dheer siiyey firqooyinka hadda ka jira islaamka dhexdiisa wakhtigan caalamka oo wahaabiyadu ay ugu khatarta badan yihiin hormuudkana u yihiin firqooyinka waxay ahaayeen noocyo kala gedisan waxayna soo jireen wakhti fara badan mar kastana waxay kaga firfircoonayeen gaalada iyo cadowga islaamka ee bannaanka duminta islaamka iyo weerarka islaamka gudaha laga weeraro waayo cid kasta oo aqoon u leh dhaqdhaqaaqa cadowga waxay og tahay in cadowga guduhu uu ka khatar badan yahay cadowga dibadda aayaadka iyo axaadiidta ka hadlay iyo imaamyaalka ka hadlayna aada ayay u fara badan yihiin marka maadaama muxaadaraadkii inta aan qabanaynay iyo buugtii inta aanu ka qoraynay aanu kaga hadalay oo aanu ku qoray oo xitaa soomaaliya aan ku tarjumnay buugga caddaynta xaqa iyo nasiixa aqdoonka oo saddex juz ah labada juz ugu horreysana ay soo baxeen oo aan isleeyahay caalamka ama qaarad aan laga helin maanta ma jirto waxaa laga bilaabi karaa firqooyinka dad islaamkii sheeganaya iyagoo islaamkii la dagaalsan munaafiqiinta laga bilaabi karaa dadkii munaafiqiinta ahaa waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay joogeen aayaadka qur-aan kariimka ahna aada ayay uga hadleen iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad ayayna uga khatar badnaayeen cadowga dibadda gudaha dhibaatooyinka ay geysanayeen laakiin islaamka oo wakhtiga aada u dhisnaa oo aada islaamka ay u dhisnaayeen oo ay hogaaminayeen islaamka nuurkiisii oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xabiibkii macsuumka ahaa uu ugu horreeyey iyo khulafaa raashidiinta dariiqiisa qaatay inta badan waa laga badbaadayey waxaa la dhihi karaa markii ambaqaadka firqooyinka bidcooyinka ah oo laba nooc noqonayay bidcooyin la yidhaahdo diinta ayay ka baxeen iyo kuwo bidcanimada ku eg oo iyada ruuxeeda ay tahay rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam hum sharu lkhalqi waalkhaliiqa waxa ilaahay abuuray oo dhan oo makhluuq ah iyaga ayaa ugu shar badan in ay macalgaalada iyo cid kasta kaxunyinka shar badan yihin sababtoo ah diinta islaamka ayay ayay soo dhex gelayaan muslimiinta dhexdooda buuq ka dhex furayaan muslimiinta dhexdooda ayay ka dhex samaynayaan tafraaruq ka samaynayaan muslimiintii ayay dad isdooda oo isdhiba oo ayay waxbay ka dhex abuurayaan awooddii islaamka ay qayb goosanayaan iyagu ay iyaga taageersan oo bidco ah marka waxay awooddoodii soo baxday khiyaanadooda shirqoolkooda ugu horreeyey wuxuu soo baxay ama uu soo xoogeystay waktigii dilkii sayid cuhmaan khaliifkii saddexaad ee islaamka oo abubakrin sadiiq aa ugu horreeyey cumar bn khadaab ridwan ullahi calayhim ajmaciin ayaa ku xigay sayid cuhmaan oo ahaa khaliifkii saddexaad marka marka ayay xoog yeesheen waxayna aada uga sii faa'idaysteen fitnadii dilkii sayid cali oo ay door weyn ku yeesheen dagaal muslimiinta ka dhex qarxa sayid cali wakhtigiisii ayay yimaadeen oo ay aada u dhantaaleen dowladda islaamka oo sayid cali ibn abi aalib uu hogaaminayey qaybtii khawaarijta isla waktigaas waxaa soo baxday haddana qayb kale oo qulaatu shiica layidhahdo oo cabdillahi ibnu saba oo dagaalka door weyn ku lahaa iyo hogaaminayeen isla waktiga asxaabtii dabayaaqadeedii haddana waxaa soo baxay khaylaanu dimishq iyo jacdi ibnu dirham bidcadii ay hogaaminayeen qadariyada awaaisha u ahaa bidcadii muctasilada ayaa is soo tartay waasir ibnu cadaa waktigii taabiciinta xasan albasri iyo waktigiisa ardaydiisii ee ka halaawday sidaa ayay marba marka dambaysa xoog usoo yeelinayaan firqooyinka way badnaayeen sida khawaarijta oo kale raafidada oo kale muctasiladii jahmiyadii murji'adii qaraamidadii baatinidii qeybdii kala gedisnaa faaimiy faatimiyiintii shiicadii bidcooyinkii noocaas ahaa ee kala gedisnaa ayaa soo baxayay raadka marka ay yeesheen dowladdii khulafaa u raashidiinta burburintii iyo dhibaatadii ay faraha la gashay oo loo geystay khulafaa raashidiintii waxay ku lahaayeen doorka ugu weyn ayay lahaayeen dowladdii labaad ee ku xigtay waxay ahayd dowladdii umawiyiinta umawiyiinta iyadana dhinaca ciraaq iyo ilaa iyo asbahaan ayay ka abaabuleen dagaallo oo lagu ridayo dowladda umawiyiinta lagu burburinayo inkastoo nasiib wanaag dowlad suniyiin ay dhalatay oo iyaga aanay ku guulaysan inay qabtaan haddana oo cabaasiyiintii ay ku xigsadeen umawiyiintii oo ka dhex faa'idaystay colaadaas ruuxeeda saas ku soo baxay haddana cabaasiyiintii waktigii ugu dambeysay oo baaba'aysay waa la socotiin taariikhda qaybtii baadiniyadii iyo shiicadii oo iskaashanaya ayaa tataartii gacan siiyey sidii loo baabi'in lahaa cabaasiyiintii sidaas iyo bidcadaasna ku baabi'iyeen dowladda cabaasiyada markaas dana waxaa awoodaha oo dhan wiiqay oo awooddii weynayd sbain ka jirtay andalus loo oqoon jiray iyagana baabi'intooda door weyn ka qaatay nimankii ilaa iyo maqribka waqooyi africa ulka hadda loo yaqaano ilaa iyo masar soo qabsadeen ilaa iyo xijaaj soo qayba waaweyn kamida soo gaareen oo la ohan jiray faatimiyiinta oo meeshii marinkii iyo kulli dhibaatooyin waaweyn iyo saldhigyada u geystay oo saas ku baaba'sheen marka cahdigii ama casrigii duweylaadka ayay iyagana ilaa iyo waktigii dowladdaas ay jirtay weyneyd iyo ilaa iyo baabi'intii iyo burburintii dowladda cabaasiyada islaamka khilaafadii cabaasiyada ayay gacan ka qaateen ugu dambayntii waxaa waxaa khilaafadii ugu dambeysay ee islaamka dowladda islaamka oo islaamka oo dhan madaxda u ahayd ahayd dowladda cuhmaaniyada waxaana kaalintii ugu weyneyd ayagana baabi'intoodii ka qaatay firqada la yidhaahdo hadda wahaabiyada oo kitaabada ku qortay oon muxaadaraadkan ku sheegay gaar ahaan annasiixa liman aalad alxaqiiqa ayaan ku sheegay sidii ay u baabi'iyeen oo ashraaftii ay ugu faanayeen inay dowladda ashraafta iyo iyaga ingiriisku isla baabi'iyeen iyo sahyuuniyadda iyo oo ka jiray xarameynka oo hoos imaanaysa dowladda islaamka cabaas een cuhmaaniyadda iyo sidii loo gacan uga geysteen baabi'inta cuhmaaniyadda marka firqooyinku een marna dadka ayay diinta iyo caqiidada tashwiishka gelinayeen marna shacabka muslimiinta ayay isku dirayeen markaas ayaa awoodda muslimiintu ay yaraanaysay marna maamulkii een een een islaamka ayay baabi'inayeen intaas oo dhibaato ayay samaynayeen kadib een wax ilaa ay ka soo gaaraan in adduunka waktigan oo kale ayna ka jirin ba een maamul guud oo islaamka uu leeyahay oo hoos timaada ama khilaafa islaamiya ay ay mar kasta bidcooyinku doorkaas ayay lahaan jireen waxa caan ah oo qof kasta oo taariikhda een wax ka taqaana taariikhda oo dhan caalamka ma aha xataa taarikh keliya gaar ah wax ka taqaana ay og tahay bidcooyinku laga soo bilaabo ilaa iyo waktigii tii khulafaa rashiid soo baxday umawiyiintii cabaasiyiintii kuwii la dagaalamayey cuhmaaniyadii la dagaalamay kulli bidcooyinka oo wahaabi ugu dambeysay mar kasta waxay xoog yeelanayeen marka gaaladu xoog soo yaraato muslimiinta gaaladu ay xooggooda u kordho muslimiinta xooggoodana u yaraado waxayna baaba'ayeen oy awood yaraanayeen marka gaaladuna awood yarato muslimiintuna ay ay xoogeedu oo kor u kaco ayay baaba'ayeen sababta marka keenaysa maanta fursado badan inay helaan oo idaacado iyo jaraa-ido iyo hay-ado iyo mashaariic badan iyo in ay samaystaan bidcadii keenaysa awooddii khilaafadii dowladda islaamka ayaa maqan marka markan oo kale weligoodba awood badan ayay yeeshaan oo rasuulka xadiid saxiixa noogu sheegay baa oo ahaa yakhrujuuna calaa xiina furqatin min annaas marba hadday ahlu bidaca yihiin oo ay ahlu baadilka saas diintu gamada ay yihiin waxay soo baxaan oy awood yeeshaan marka dadka muslimiintu ay firqa firqa ku dhacdo awoodda ay ku yaraato oo waxaa ka muuqanaya marka bidcooyinka in ay dadkii muslimiinta ahaa fitno ka dhex abuuraan buuq badan ka dhex dhaliyaan dooda oo hada hadaam ah ay sameeyaan dood hadaam ah ay sameeyaan taasna waa tii ilaahay uu nooga digayo subxaanahu watacaala qur-aankiisa kariimka uu ku yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ilaahay subxaanahu watacala isagoo nooga digaya dooda wax burburisa aan cilmiga ku salaysnayn oo hadaamada hadaama wax wax burburiya weeyaan ayuu yidhi hadoodinina oo marka aad fashalantaan haddii dee ummad hadday fashalantaan cadowgooda uu ka adkaado way burburta oo haddana awooddiinni ay kala tagto oo awooddiinni ay kala dhantaalanto marka ogaada cid kasta oo muslimiinta sida bidcooyinka oo kale weligoodna saa ayay samayn jireen ka dhex samaysa fadaqalle iyo buuq iyo doodo iyo isnacbaansho iyo kala firqa firqayn iyo kala googoyn ka dhex samaysa waa cadowga ugu khatarsan ee ay yeeshaan dadka muslimiinta kaasna waxaa dariiqaas maray oo wakhti kasta caanku ah qaybihii kala gedsanaa ee firqooyinkii magaca islaamka sheeganayay iyagoo islaamka burburinaya
su-aasha kale adeegsiga aada daliishato qur-aanka iyo axaadiista rasuulka caleyh isalaatu wasalaam kadib maxaad mudnaanta dheeraadka ah u siisay adeegsiga dhanka cilmiga taariikhda
maa sha allah horta taariikhda haddii aan waxaan ba leeyahay anugu cudurka bidcooyinka waktigan iyo kuwii horeba waxaa keli ah ee lagu daaweyn karaa waa adeegsiga taariikhda tan ayaan muhiim u arkaa oo aan mashaa'ikhda iyo dadka ahlucilmiga ah oo dhan aan aada ugu tatarsinaya aada ugu boorinayaa sababtu waxay tahay saxiixu muslimka waxaa ku taalay muqadimadiisa weliba lam yakunuu yas'aluuna can اlisnaad falamaa waqacat alfitna qaaluu sammuu lanaa rijaalakum o waktigii ay bidcooyinku soo baxeen kadib waxaa khasab noqotay qofkii xadiid sheegaya ama aayad qur'aan ah oo rasuulku uu fasiray calayhi salaatu wasalaam sheegaya fasirka xadiidka ama aayad qur'aana oo saxaabi jaliil ah fasiray ama ifta saxaabi jaliil uu iftooday ama uu jawaabay masaa'il diini ah ama xadiid uu fasiray saxaabi ama taabici weyn waxay khasab ka dhigeen imaamyaalkii islaamku in loo adeegsado taariikh ama isnaad loo adeegsado si loo kala saaro kuwa sanadkooda iyo fasirkooduba uu beenta yahay marka imaamkii weynaa ee sufyaan uthawri oo arrintaa ka hadlayaa wuxuu yidhi dadka aanu diinta ka warinayno ama axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka warinayno haddii ay isku dayaan in ay been sheegaan istacmalnaa lahum taariikh waxaanu u adeegsanaynaa taariikhda taa waxaa daliil u ah qur'aanka kariimka ah ruux kasta lagama ogolan inuu yidhaahdo aayaddan sidan ayaa loo akhriyey oo ugu soo degtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkan sidan ayuu u yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam shardi waxaa looga dhigay sanad saxiixa oo gala rasuulka calayhi salatu slam asxaabtana sii mara markaasaa waxaa la sameeyey asaaniid imaamyaal loo tiirshay qur'aanka kariimka qirooyinkii qiradii naafic ayaa la sameeyey qiradii naafic ayaa la qoray imaam naafica loogu magac daray haye qiradii ibnu caamir qiradii abu camar qiradii abu xamza wahaakada sidoo kale waxaa la sameeyey axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam imaamyaal weriye oo loo nisbeeyo oo waad aragteen dee bukhaari muslim abu daa'uud tirmidi iyo imaamyaalkii ka horreeyey waxaa kaloo sidaas oo kale salafkii ay sugeen markii iftaha asxaabta iyo cilmiga iftaha laga hadlayo imaamyaal waaweyn sida imaam abu xaniifa sida imaam maalik sida imaamk imaamuna shaafici sida imaam axmed xambal iyo imaamyaalka waweynaa ee lamidka ee mujtahidiinta ah oo fiqhigoodii uu noqday ilaa iyo hadda madaahibta islaamku ay haystaan kow waxaa marka uu yidhi imaamkii weynaa oo muqadimada saxiixa muslimka taariikhda qaybta isnaadka isagoo ka hadlaya iyo abtiriska diinta ahludiinka loo abtirsho oo qofka aan laga yeelin mas'alo iyo adillo iyo madhab loo abtirinaayo waxaan ahayn aan laga yeelaynin uu yidhi alisnaadu min addiin walowla alisnaada laqaala man shaaa maa shaa abtiriska loo abtirsho diinta oo la sheego ruuxii mas'aladan xadiidkan ama fasirkan ama qur-aanka kariimka ama qofka loo tiirinayo ee loo nisbaynayo sheekh hebel kasi sheekh hebel kasi sheekh hebel loo abtirinayo iyaga ruuxoo taariikhdii la baarayo oo laga hadlayo jarxigiisa iyo tacdiilkiisa la kala caddaynayo taariikhdaas oo dhan kulli waa diintii weeyaan diintu ayay ka mid tahay haddii aanay taasi jiri lahayna laqaala man shaaa maa shaa qof alla qofkii doona wuxuu dhihi lahaa aniga ayaa xaqii haya annaga dariiqii xaqa ah annagaa xaq ah mar kale wuxuu yidhi imaamku baynanaa wa bayna alqawmi alqawaa'im waa muqadima saxiix muslimka iyo keyrkeeda dhigaya annaga iyo dadka ahlubidaca ah iyo kuwa dariiqooda raaca iyo kuwa iyagu ay soo adeegsaday intaba waxaana kala saaraya ciddii xaq ah abtiriska diinta islaamka alqawaa'im alisnaad ayaana kala saaraya marka sidaas ayaa taariikhda khasbaysa in la adeegsado maalan haddaan hoos u galno soomaaliya aan ku dabaqno soomaaliya annaga waxaan ahaan jirnay soomaaliya culamaan lahayn muddo kun sano ka badan ayaa soomaaliya taariikhuhu caddeeyaan in ay dad muslim ahaayeen mashaa'ikh ayaan lahayn mashaa'ikhda annaga aan lahaynna sanad ayay lahaayeen ilaan walowla isnaada laqaala man shaaa maa shaa sanad ayay lahaayeen sanadkii annagu aanu lahayn waxaa la rabaa sanadkaygu wuxuu ahaa imaamyaal macruuf oo la yaqaano waxaa noo imada bidca layidhaha wahaabiya waxay dadkaygii ku yidhaahdeen oo ay keensadeen risaalooyin lasoo qorqoro badan oo keensadeen warqado qorqoran iyo bugaag ay kitaabo ku magacaabeen ay leeyihiin annagu waxaan nahay salaf koow labo waxaa nahay ahlu sunna waaljamaaca koow culammadii hore oo soomaaliya iyo dadka raacayna waa khuraafiyiin oo mushriknimo aaminsan aayado qur'aanna way deliishadeen iyo axaadiid rasuul calayhi salaatu wasalaam way deliishadeen markaas waa in aad marka tidhaahdaa si aad u caddaysid in ay been sheegayaan waa in aad aayaadkii qur'aan kariimka iyo axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta keentaan aayadihii qur'aan kariimka ahaa iyo axaadiidtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta u daliishatid kadib waa inaad tidhaahdaa waa yahay adna ayadaa daliishatay anna waan daliishaday soo ma aha sida anigu aan ku fasiray waxaa ku fasiray imaam hebel imaam hebel imaamyaalkii sidaas yirina ilaa iyo rasuulkii abtarsana calayhi salaatu wasalaam adigana sanad iyo taariikh keen haddii uu waayo marka fasirkiisii qur'aanka iyo fasirkiisa axaadiidka been noqonaya waa mid saas waan u adeegsanay ta labaad waxay yidhaahdeen maadaama ay dheen ahlu sunna waljamaaca ayna xaqiiqa tahay ahlu sunna waljamaca cidda keliya xaqa ah inay tahay oo ilii annaga ahlu sunna jamaaca ah culamadii hore oo soomaaliya dariiqadii iyo madhabta soomaaliyana waa khuraafaad ay dheheen ayaanu taariikhdii adeegsanay oo waxaan yidhi annaga waxaan nahay madhabu shaaficiya sow ma aha ahlu sunna waljamaaca imaamyaalkoodii waaye waana tan taariikhdii salafu saalix imaamyaalkoodiina waaye waana tan taariikhdii masalan imaamuna shaafici wuxuu ahaa imaamkii qarnigii labaad oo weli imaam axmed xambal uu leeyahay sida albidaaya wanihaaya iyo siyar aclaam nubala iyo dhigayaan kutubta waaweyn ay dhigaan taarikhda ay dhigayaan in rasuulka calayhi salaatu wasalaam caalimka quraysh ee uu rasuulku sheegay waa imaam shaafici waxaa dha axmed xambal labo axmed xambal wuxuu yidhi boqol sano oo kasta mada rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam boqol sano oo kasta madaxeeda waxaa ku jira ruux diinta ilaahay noolaynayo oo diinta mujadid ah ayuu dhahay imaam axmed xambal wuxuu yidhi qarnigii labaad ee salaf saalixna kaasina waa sheekh shaafici buu yidhi sheekh shaafici haddana waxaa caddaatay inuu yahay kow ahlu sunna waljamaaca imaam ahlu sunna waljamaaca labo imaam salafu saalix ah saddex weliba weliba uu yahay haddana mujadidkii waktigii salafu saalixa qarnigii labaad haddana abtirskii sanadkii lahoo sheekhiisii waa imaam maalik sheekhiisii waa naafic naaficna cabdullahi bn cumar bn khataab radi allahu canhum rasuulullahi maxamed calayhi salaatu wasalam abtirskii waa kaas markaas waa silsilad weliba bukhaari uu yidhi imaam bukhaari silsilatu dahabiya marka halkaas maraysaan waxaan leenahay annaga waa kan abtiriskeenni waa kan adinka shiikhiina aad dhahdeen waa shaykhulislaam aad dhahdeen waa mujadid waxaan ka rabnaa wuxuu ku qoran yahay keena taariikhdiina kulli keena kutubtiina kulli keena sheega meel uu ahlu sunna waljamaaca inuu yahay lagu caddaynayo oo imamyalka islamka caddaynayaan keena meel taarikh salafu saalix uu yahay ma aha waa annaga isaga hal qarni inoo dhexeeyey qarnigii afar iyo tobnaad oo hadda aanu wada joogno kun sagaal boqol sideetankii dhammaaday ayaan anagu ku jirnay kun sagaal boqol sideetan kulli waad wada garataan sooma kun sagaal boqol sideetanki sooma isaguna qarnigii saddex iyo tobnaad qarnigii saddex iyo tobnaad ayuu soo gaaray marka waxaan nahay laba qarni isu xigtaanaa gebigayaguba maxamed cabdilwahaab marka waxaan yidhi taarikhda waxaan u adeegsanay abtiriskan aan keenay masalan suufiya oo kale taariikhdii way qoran tahay kutubta culumu rijaalka o dhan aan keennay kutubta taarikhdan keennay waxaan soo saarnay oo muxaadaraadka dhan aad ka helaysiin suufiyadii oo sheekhyaal u ah imaam shaafici imaam axmed bin xambal imaam maxaa imaam maalik isxaaq ibn raaweyn imaamkii weynaa bukhaari muslim abu daa'uud tirmidi nasaa-i ibnu maaja imaamyaalkii suufiyaalka ah oo kulli axaadiidtii iyo tafaasiirtii fiqiga ku ugu waaweynaay ah taariikhdoodii oo qoran ayaanu soo saarnay waxaana haye keena hal hal waan naqaanaa cidda ku abtirstaane hal ruux oo wahaabi oo taariikhdan la keena waa la waayey marka ahlu sunna waljamaaca imaamyaalkii ahlu sunna waljamaaca oo suufiyada ahaa oo shaaficiyada ahaa maalikiyada ahaa xanafiyada ahaa ruux dhahaya waa khuraafaad oo madhabkooda waa baatil dhahaya ma sheegan karo taariikhda kuu caddaynaysa ma dhihi karo haddana aniga ah ahlu sunna waljamaca isagoo ahlu sunna gaala ku sheegay ashaacira sidoo kale ashcariya abulxasan ashcari cali ibn ismaaciil isxaaq oo imaamkeennii ah caqiidada macruuf waay imaamyaalkii ashaaciradana sheegna waxaan yidhi markay dheheen ashaaciro waa gaalo ee fadax majiid iyo taarikh majid ku qoran waxaan yidhi waay ashaaciro abu zayd ashcariyada abu zayd almarwazi imaamka ugu weynaa ee bukhaari wariyey saxiix albukhaari waa imaam ashcari ah imaamka ugu weyn muslim saxiix muslim wariye waa imaam jaluudi iyo iyo imaamyaalka kale ku xigay ee faraawi iyo waa imaamyaal iyaguna ashcariye ah imaamu dabraanina waa ashcari imaamu daarqudni naaqidkii weynaa daarqudnina waa ashcari كل رواه رواه الدبراني رواه دار قطني إمام الحاكم رواه الحاكم رواه أبو النعيم رواه البيهقي رواه الخطيب كل رواه ابن عساكر إمام يلكس كل أشعرية واي هاي فتح المجيد يبوكتنا كل واحد كقرن أشعرية أشعرية وقالوا إمام يلكس مرك أهل السنة والجماعة إن أت قالوا كشكتان أهل السنة أنا هاي أتري هذا صورة قلما ودين كلا دين تدت قالوا تقنا ودين كلا واحد قال لما أسكت حكم ولا بدينه ذيك اللي marka dad aad gaalo u taqaado kuwa diin ah inaad tirado in aad tiraadid ahlusuna jamaacan la nahay marka haddaan la kala cadaynin waa ayo ashaacir waa gaal dheheen marka waa inaad taarikhda raadisa tira ashaacir maxay ahaayeen yay ahaayeen ashcariya yay ahaayeen raggii la akhriyaa ragga hadda soo sheego kale xaafid samcaani xaafid ibn najaar qaati cayaad xaafidka weyna xaafid ibn alcarabi xaafid ibn salaax imaamkiina cisuddin ibn cabdisalaam ibn xaafidka weyna ibn daqiiq alciid abu shaama xaafidka weyna imaamu nawawi xaafidka weyna الحافظ الدمياطي الحافظ العلاي الحافظ العراقي الإمام البلقيني حافظ الهيثمي حافظ العسقلاني حافظ الجزري حافظ السخاوي حافظ زكريا الأنصاري الحافظ السيوطي iyo imaamyaalka la midka ahaa marka saa taariikhda loo kala caddeeyo waxaa kala caddaanaysa cidda xaqa ah iyo cidda baadilka ah waxaa laleeyahay intaad ku gaalnimo xukunteen waa intii ahlusunna jamaaca ahayd imaamyaalkii salaf saalixa iyo kuwa dariiqoodi raacay ha aad ashaaciro oo annaga aan nahay haddaan somali haysano ha ahaato suufiya oo annaga somali haddaan nahay dariiqa suufiya aan haysano oo ha ahaato shaaficiyi afarta madhab annagu aan shaaficiye ka nahay kulligood saas ayaa marka taariikhda aan u siiyey dhinaca mudnaanta gaarka ah dhinac kastana waaye dhinaca diiniga dhinac kasta waxaa lagu kala baxayaa oo xaqa kala cadaynaya isticmaalna lahum taariikh salafkan kaga daysanaynaa shay kasta qur-aanka yaasaata ku fasiray waa in la hela taarikh waa